kala fadhiga golaha baarlamaanka galmudug uu shir gudoomiyey gudoomiyaha golaha wakiilada galmudug maxamed nuur ayaa waxaa lagu ansixiyey miisaaniyadda dowlad goboleedka galmudug ee sanadka laba kun lix iyo labaatan oo ay dhowaan u gudbisay wasaaradda maaliyadda waxaana ugu horeyn kulanka baarlamaanka intaan codka aqlabiyadda loo qaadin ka hadlaya guddiga maaliyadda baarlamaanka galmudug kuwaas oo faahfaahin ka bixiyey miisaaniyadda sanadkan ay wasaaraddu soo gudbisay
miisaaniyaddeena gudaha ee estimationka sanadka da lagu sameeyey milyan waxay noqon doontaa dakhliga ka soo xiro doona canshuurta gudaha halka milyan milyan ay noqon doonto filashada aan qabno inay nooga timaado beesha caalamka ah isugu jaraano ka miisaaniyadeed ama mashaariic horumarineed haddaba miisaaniyadeenna si guud waxay korortay boqolkiiba sideed marka loo fiiriyo tii kororkaasi marka badanaa kuma imaanin mashaariicda horumarinta ama kabka miisaaniyadda ee wuxuu ku imaan doonaa dhaqaalaheenna gudaha ama canshuur aruurinteenna gudaha haddaba qofkii haya miisaaniyaddii wasaaraduhu dhowr wasaaradood miisaaniyad ahaan waa isdhimeen laakiin isdhimistaas ay isdhimeen ma aha dakhligeenna gudaha ee mashaariic horuu socotay u istaagtay filashadeedana sanadka soo socotay aysan jirin ayaa laga jaray sida wasaaradda waxbarashada oo miisaaniyad ahaan isdhintay boqolkiiba ugu dambeynna golaha wakiilada dowlad goboleedka galmudug ayaa cod gacantaaga ku ansixiyey waa kan gudoomiyaha baarlamaanka galmudug oo ku dhawaaqaya tirada xildhibaanada ogolaaday kuwa diiday in tirada ka aamusayntaba
maanta ay taariikhdu tahay sideedda oktoobar kalfadhiga labyo tobanaad fadhigiisa sagaalaad koorankiisa oo ku guntamay kow iyo konton mudane ajandihiisana ay ka mid ahayd akhrinta saddexaad iyo ansixinta hindisa sharciyeedka miisaaniyad sannadeedka galmudug ee kadib markii mudanayaashu ay ka doodeen akhrintii koowaad iyo akhrintii labaad iyo akhrintii saddexaad ku dareen soo jeedino lifaaq loo xil saaray guddiga maaliyadda ganacsiga iyo warshadaha golaha wakiilada galmudug kadibna ay codsadeen in la ansixiyo codkii loo qaaday golaha wakiilada galmudug waxaa ogolaatay mudane waxaa diiday hal mudane waxaa ka aamusay laba mudane sidaas ayay miisaaniyadda sax ku tahay ansaxna ku tahay waa mahadsantihiin wasiirka maaliyadda galmudug oo ka hadlayay dhowaan wasiirka wasaaradda maaliyadda galmudug oo fadhiga baarlamaanka ee uu gudbiyey miisaaniyadda ka hadlayay sheegay in miisaaniyadda sanadkan ayaan waxba iska bedelin marka la eego culeysyo uu sheegay in ay jiraan oo ku saabsan lacagaha deeqbixiyaasha caalamiga ah